bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha agosto sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka saxdheer ee gobolkaasi sool ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal geystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac sababay iyadoona dagaalku uu u dhexeeyey maamulada somalilan iyo khaatuma iyadoona haatan wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in deegaankaasi si buuxda gacanta ay ugu dhigeen ciidamo taabacsan maamulka somalilan iyadoona isaga baxeen qolyihii hore kaga sugnaa halkaasi ee ka tirsanaa maamulka khaatuma iyo madaxdoodii oo maanta la filayay in magaaladaasi ay ka dhacdo calimasaarka madaxweynaha maamulka khaatuma xildhibaan cali khaliif galeer halkaasi ku sugnaa wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in cali khaliif galleer iyo xubno kaleoo ka tirsan maamulkiisa ay u anbabaxeen dhanka iyo dhinaca soomaalida etoobiya ayadoona isaga baxsaday magaalada oo dagaalo aada u xoogan ay ka dhaceen subaxnimadii hore ee saaka iyadoona haatan wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in si buuxda magaaladaasi gacanta ay ugu dhigeen ciidamo taabacsan maamulka somalilan saraakiil u hadashay maamulka somalilan ayaa waxa ay tilmaameen in weerarka markii hore ayaga lagu soo qaaday balse ayagoo ka jawaabaya weerarkaasi ay gacanta ku dhigeen magaaladaasi sida hadalka u dhigay maxamed maxamuud taliyaha ciidanka somalilan hogaaminaya ee ku sugan deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen ee qeybtana ka ah degmadaasi saaxdheer ee gobolkaasi sool
saxdheer lagu wadla ka yimi baa dagaal bilaabay oo meeshii hooyadii joogtay gala xirsay hadda wixii uu dhiblo waa isku kasayiyo dagalan baa weli wax xaga raacday lama garanayo waa isku wadaa waa socday aligii waa socday lama socdaa laba kale oo gaashin ma wado reedi meesha ha waa kuwa kale kuwa kala soo qaadeen waxaa de kuwa sheegaan iyo budweynta khaatimo khaatimo khaatimaa sheeganaysa weli wax ware kama soo bixin dhinacyadii hore halkaasi ugu sugnaa ee qaybta ka ah maamulka khaatuma iyadoona aan la ogeyn sidoo kale xaaladda qaar ka tirsan ergadii ka qaybgalaysa caleemasaarka madaxweynaha maamulka khaatuma cali khaliif galleer oo qudhooda halkaasi ku sugnaa iyadoona haatan wararka ugu dambeeya ee deegaanadaasi laga helaya ay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid aada u kacsan wixii waree kusoo kordhan waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee raadiga wardheer haddii allaha awoodala laga helo wararka ka imaanaya degmada burweyn ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku amisom ay maanta si buuxda gacanta ugu dhigeen magaaladaasi iyadoona halkaas hore ay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab maxamed bashiir oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qaybna ka ah ciidamada howlgalka ka waday maanta gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buurweyn ayaa waxa uu tilmaamay in halkaasi ay isaga carareen kooxihii hore kaga arriminayay iyadoona ciidamada dowladda iyo kuwa amisoomba halkaasi ay gaareen arrintan ayaana qayb ka ah howlgalka wejiga labaad ee dhowaan bilowday taasoona dowladda federaalk ay ku baaqday in gacanta ay ku dhigi doonto goobaha haatan ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada koofureed maleeshiyaadka al-shabaab ee iyagu dagaalada kula jira ciidamada nabad ilaalinta amisom iyo dowlada federaalk ee soomaaliya oo ayagu dagaalka iska kaashanaya iyo dhankooda markaas waa jira saakay ciidamada dowladda iyo kuwii amisom oo isgarabsanaya waxay yimaadeen deegaanka buurweyn wax iskoorimaadana kama dhicin wixii meesha joogana waa ka carareen ummadii halkaas kula hadleen kulley waa waxyaala dagaal dib ayayna u laabteen oo umana dheero sababta waa waa kulley waa waxyaaladii dagaalka buurwe waa soo gaareen qorshayna ku socdeen dantii ay ka lahaayeen markay meesha ka gaareen waa dib meel u dhow ay ku sugan yihin hadda ku sugan ma laha shacabkii ayaa ku sugan waa barnaamijyo isku xirno waa howl ciidan waaye kulley laakiin masaaka waxaan ku xaqiijinayaa in meeshaas ay soo gaareen ciidamadii dowladda iyo kuwii amisom ee kasoo kaxsamay degmada bulabur weli ma jira wax war oo ka soo baxay dhanka ururka al-shabaab ee ayagu gacan ku-haynta degmada buurweyn lagala wareegay iyadoona sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen halkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa misom waxaana sidoo kale haatan la sheegayaa in cabsi xoogan ay soo wajahday dadka ku dhaqan degmada jalalakhsi oo iyadu qiyaastii labaatan shan kilomitir u jirta degmada buurweyn ee gobolkaasi hiiraan iyadoona halkaasi fariisimo xoogan ay ku leeyihiin al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafayna ka abaabulayeen weerarada lagu qaadaya qayba ka mida gudaha gobolkaasi hiiraan dhanka kale wararka ka imaanaya degmada buulaburta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay sii daayeen tiro ganacsataa oo maalintii shalay aha gacanta ay ku dhigeen kuwaasoo in ay ku eedeeyeen markii hore inay yihiin basaasiin la shaqeeya dowladda federaalka ee soomaaliya inkastoo ugu dambeyn ay xabsiga ka sii daayeen ururka al-shabaab ganacsatadan ayaa la tilmaamay in ahaayeen kuwo xoolo geeyay degmada buulaburte ayagoona durba halkaas isaga laabtay doonayna inay gaaraan magaalada beledweyneha xarunta gobolkaasi hiiraan balse al-shabaab ayaa gacanta ku dhigay ayadoona ugu dambeyn markii dambe ay sii daayeen raggaasi ka gadaal markii ay ku waayeen eedeymihii hore ay ugu soo jeediyeen sida uu ku warramay mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada buulaburta oo warbaahinta la hadlay asigoona diiday magaciisa in warbaahinta laga xigto waxay ku heereen aboorey waxayna ka waxayna ka baxeen buulo furtay macnaha waxay ku suurta baxeen inay soo dayeen xalay haystaan laakiin waa iska soo dayeen waxayna dadkan ahaayeen dad ganacsato oo raashinkii iyo ilaahay kuma darnaday dadka xoolaha soo batay baajiya ka soo gatay ahaayeen kulligood shalaytayna xoolana gadan raashiinna ay dhigaanina wax firaashanin waa la wada xiray xalay waa xirnaayeen saakan way soo dayeen ilaa labaatan qof waa gaarayeen waxaa lagu sheegay buulo furtaa ka imaadaan macnaha dhul gaalaa ka imaadaan annaga amna soo aadi annaga warbixinay qaadaysin camal halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya xaamud ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sababaha ay u tayala-yihiin ay qayb ka tahay in ciidamadu ay u badan yihiin maleeshiya kooxeedyadii dalka ka jiray waxa uuna tilmaamay inay haatan u baahan yihiin in tababaro dheeraad a la siiyo xaamud ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in ay sii socon doonaan dagaalada ay kaga soo horjeedaan ururka al-shabaab tan iyo inta laga saaraya al-shabaab gudaha dalka soomaaliya waxa uuna tilmaamay in dagaalada ay socon doonaan inta ay jiraan waxaa loogu yeero al-shabaab ama al-qaacidada ka dagaalanta qayba ka mida gudaha dalka soomaaliya waxaa waaye ciidan oo oo runtii maleeshiyaad ahoo hadda un dib u habeen iyo tababaro loo raadinayo oo laakiin mustaqbalka dhisidda ciidanka un kolley waxaan ku tala jirnaa in oo la helo sidii ciidanka qeybihiisa yacni cirka iyo dhulka iyo baddaba la diyaariyo laakiin hadda tan noogu daran ee haddana haysata waa ciidanka dhulka maya maya maya dowlada dowladda turkiga wax qalab ee noogu deeqda male sida aada la socoto horta waad garan kartaa dee annaka waxaana dul saaran cunuqabateyntii la dul saaran ee xagga hubka marka wax yar unbaana laga qafiifiyey oo hubka fudud inaan keensan karna ah marka laakiin cilaaqaadkaas oo adag inay hubna siiyaan turkiga nagama dhexayso horta gulif aan hadda kuu sheegaya ma jiro laakiin de maadaama al-shabaab ay joogaan anakana dowladda soomaaliyeed maadaama aan mas-uuliinteeda nahay yani waxaa naga go-an in al-shabaab mar kasta aan la dagaalano meel kasta aan kula dagaalano inta aan ka xoreynayna dhulalka ay gardarada ay kaga haystaan dadka shacabka soomaaliyeed marka taaseyta wax hadda cusub ma aha yani maalin kasta meelo badan baan isku helnaa oo dhinaca dabakool waa aragtay waa laga bilaabay dhinacyo badanna waa la filaa marka intay ayaga jiraan annagana maarata yani dagaal ma joojinayn runtii waxaan rajo badan ka qabnaa in yacni yani uu noqdo tallaabooyin oo wax ka ool ah oo oo qaladaadkii hore la galay haddii qaladaad jireen oo hadda la soxo haddii ilaahay hadalkani ayaa waxa uu imaanayaa xilli eedeymo badani ay ka imaanayaan dhanka siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwaasoona ku wajahan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga oo lagu eedeynaya inta badan inay geystaan falal xadgudubyaha oo ka dhana bini'aadanimada kuwaasoona qayb ay ka tahay kufsi lagula kaca dumarka iyo sidoo kale dhaca hantida dadka rayidka ay leeyihiin gaar ahaan goobaha dagaaladu ay ka dhacaan ee ay isaga horyimaadaan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya wasaaradda waxbarashada ee xukuuma hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ka dayrisay xaaladda waxbarashada dalka soomaaliya iyadoona tilmaantay inaan la aqbali karin siddeed iyo toban jir sita shahaado heer jaamacadeed wasiirka wasaaradaasi ayaa ka dhawaajiyey in dhowaan ay baarlamaanka soomaaliya horgey doonaan sharciga waxbarashada dalka soomaaliya kaasoona lagu qaabay doono sida uu tilmaamay manhajka soomaaliga waxa uu tilmaamay sidoo kale inay jiri doonaan caqabado soo wajihi doono dhanka waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha kuwaasoona haatan qaabka ay wax u socdaan ay tahay mid ay ku adkaa doonto wasiirka ayaa waxaa uu tilmaamay inay suuragal tahay in labaatan jir wata aada arkaysa ilaa iyo dhowr shahaado jaamacadeed kuwaasoona kala duwan arrintaas ayuuna tilmaamay inay tahay waxaan la aqbali karin ama tayala-aan haysata dhanka waxbarashada sida uu hadalka u dhigay wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya siddeed iyo toban jir jaamacad ka baxay muxuu ahaa labaatan jir muxuu ahaa dhowr digrii hal mar isla wata oo dhigta waxyaabahaas iyo waxa la midka ah ayaa ah caloolxumada laakiin qofkii in jaamacaddu si saxa ay wax u dhigto waxa ay dhigaysana ay duruufta u eg tahay soomaaliya ka jirto waa wax la xallin karo laakiin waxyaabahaan marnaba loo dulqaadanayn yaraantii iyo haddana shahaadadaas wata isma bixinayso lama aqbali kara taas waxaan rabaa inaan markii laku soo celiyo waxaan gacanta ku haynaa baarlamaanka iyo guddoomihiisana ayagoo mahadsan iyo guddiga adeega bulshaduna ay naga caawinayaan sharcigii tacliimta sare iyo sharciga brifatka ee jaamacadaha iyo siyaasadda hagi lahayd broseska way ku jirtaa jaamacaduhuna waa ka qayb qaadateen wax badan oo ka mid ah wax badanna waad kasii qayb qaadan doontaan inta laga gaaraya hawshaas waxaan rabaa jaamacadu weliba inay isa sii cabirto maalintaan sharcigaas la soo saaro baarlamaanku ansixiyo wixii ka dambeeya ma jiri doonto jir ee shahaado jaamacadeed wata
wararka laga helaya degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada maamulka gaar ahaan kuwa ammaanka ay gacanta kusoo dhigay rag lala xiriirinaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaasoona la tilmaamay inay ku dhuumaalaysanayeen qaybo ka mida gudaha degmadaasi axmed cabdulla oo ah gudoomiyaha degmadaasi ayaa waxaa u tilmaamay inay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan raggani lala xiriirinaya al-shabaab kuwaasoo uu tilmaamay haatan inay ku soconayaan baaritaano ku aadan sidii loo xaqiijiloo xaqiijin lahaa eedeymaha ka dhanka ah dhallinyaradani asigoona dhanka kala carabaabay mid ka mida dhallinyarada inay hubiyeen ayna ogaadeen inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan horjoogo ka tirsan al-shabaabna uu ahaa shaqsiga sida dhow ugu adeegaya sida hadalka u dhigay
guulaystay shaqooyin badan ayaan na qabanay ka degmo ahaan haloo kale waxaan soo qabanay laba qof oo muddo aan ku raag joognay oo degmada tuuno badan ku jireen oo aan u haysanay inay shabaabka la shaqeeyaan bayba ka mid yihiin ama mid ka mid a uu la shaqey jiray si toosa aan akhbaartiis hayno inta kalena aan gadaal ka ogaa doono hay-adaha sharciga ayaan horgey doona haddii ilaa yidhahdo iyaga ayaa baaritaanadooda qaada doono ammaanka aad iyo aad ayaa loo adkeynayaa oo ciidamada ronda joogta ayay hayaan hadday noqon lahayd hubka sharci darrada oo degmada lala maro hadday noqon lahayd dadka tuunada shabaabka lugta leh ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa ugu dambeyn waxay u baaqeen bulshada qaybaheeda gaar ahaan dumarka inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayagoona tilmaamay in ay ku wargeliyaan ciidamada ammaanka cid waliba oo ay u arkaan inay qalqal ku yihiin ammaanka caasimadda soomaaliya gaar ahaan deegaanka markaasi ay ku sugan yihiin hooyooyinka soomaaliyeed canab oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi ayaa waxa ay tilmaantay in looga baahan yahay bulshada gaar ahaan haweenka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii loo soo celin lahaa nabadda ayadoona ugu baaqday in lala shaqeeyo hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya xilli hore ay ugu baaqeen hay-adaha ammaanka gaar ahaan wasaaradda amniga inay ku bixi doonto abaalmarin cid waliba oo keenta information ku aadan dhibaatooyin kooxaha al-shabaab ay maleegayaan inay ka geystaan gudaha caasimadda soomaaliya waayo sababta ah hooyada soomaaliyeed waxay u baahan tahay amni iyada iyo caruurteeda iyo nolosheedaba hay-adaha amniguna waa hay-adihii dhammaa ee dowladda u xilsaartay ama loo xilsaaray inay amniga wax ka qabtaan marka waxa weeye aad bay isugu dhow yihiin inay wada shaqeeyaan aad bay isugu dhow yihiin isku baahi ay u yihiin khaasatan waxaa amnigooda la sugayaa waa hooyada soomaaliyeed iyo caruurteeda intaba waxaa laga rabaa beejignaan warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh